kitaabkii cisra cisra cutubka koowaad in ereygii rabbiga ee yeremiyah afkiisa ka soo baxay uu ahaado aawadeed sannaddii koowaad oo kuros oo ahaa boqorkii faris ayaa rabbigu kiciyey ruuxii kuros oo ahaa boqorkii faris oo isna boqortooyadiisii oo dhan ayuu ogeysiis ugu dhawaaqay oo weliba qoray oo wuxuu yidhi kuros oo ah boqorka faris wuxuu leeyahay boqortooyinka dhulka oo dhan waxaa i siiyey rabbiga ah ilaaha samada oo wuxuu igu amray inaan isaga guri uga dhiso yerusalem oo ku taal dalka yahuuda haddaba ku alla kii idinku dhex jira oo dadkiisa ah ilaahaysu hala jiro oo isna ha tago yerusalem oo dalka yahuudaha ku taal oo ha dhisa guriga rabbiga ah ilaaha reer binu israa'iil oo ku yaal yerusalem isagu waa ilaah oo ku alle kii ku hadha meesha uu deggan yahay dadka ay isku degmada yihiin ha ku caawiyaan lacag iyo dahab iyo xoolo mood iyo noolba ah oo ayan ku jirin qurbaanka ay ikhtiyaarkooda ugu bixiyaan guriga ilaah oo yerusalem ku yaal markaasaa waxaa kacay madaxdii qolooyinka reer yahuudah iyo reer benyamin iyo wadaaddadii iyo reer laawi iyo xataa dhammaan intii kale ee ilaah ruuxooda kiciyey si ay u tagaan oo ay u dhisaan guriga rabbiga oo yerusalem ku yaal oo kulli intii hareerahooda ku wareegsaneed oo dhammu waxay gacmahooda ku xoogeeyeen weelo lacag ah iyo dahab iyo xoolamood iyo noolba ah iyo waxyaalo qaali ah oo wixii ikhtiyaarka loo bixiyey ayaan ku jirin oo weliba kuurosna wuxuu soo bixiyey weelashii guriga rabbiga oo nebukadnesar uu yerusalem ka soo bixiyey oo uu dhigay gurigii ilaahyadiisa oo kuuros oo ahaa boqorkii faris ayaa alaabtaas soo bixiyey oo u dhiibay khasnajigii metradaad ahaa oo isna wuxuu u tiriyey sheeshbasar oo reer yahuudaah amiir u ahaa oo tiradoodiina waa tan soddon saxan oo dahab ah iyo kun saxan oo lacag ah iyo sagaal iyo labaatan mindiyood iyo soddon madiibadood oo dahab ah iyo afar boqol iyo toban madiibadood oo ah lacagta caynka labaad ah iyo kun weel oo kale oo kulligood weelashii dahabka iyo lacagta ahaa waxay isku ahaayeen shan kun iyo afar boqol oo intaas oo dhan sheeshbasar wuu wada keenay markii yerusalem la keenay maxaabiistii baabilon laga soo celiyey cisra cutubka labaad haddaba kuwan waa dadkii gobolka ee ka soo noqday maxaabiisnimadii oo ku jiray kuwii la kaxaystay oo nebukadnesar oo ahaa boqorkii baabilon oo u kaxaystay baabilon oo ku soo noqday yerusalem iyo dalkii yahuudah mid walba magaaladiisii oo waxay la yimaadeen serubabel yeshuuca nexemaayah sareeyaah recelayaah mordekay bilshaan misfaar bigway rexuum iyo bacanaah haddaba waatan tiradii dadkii reer binu israa'iil reer facrosh waxaa ka soo noqday laba kun iyo boqol iyo laba iyo toddobaatan reer shafaadiyahna saddex boqol iyo laba iyo toddobaatan reer aaraxna toddoba boqol iyo shan iyo toddobaatan reer fahad mo'aab oo ahaa reer yeshuuca iyo reer yo'aabna laba kun iyo siddeed boqol iyo laba iyo toban reer ceelaamna kun iyo laba boqol iyo afar iyo konton reer satuunna sagaal boqol iyo shan iyo afartan reer sakayna toddoba boqol iyo lixdan reer baniinna lix boqol iyo laba iyo afartan reer bebayna lix boqol iyo saddex iyo labaatan reer casgaadna kun iyo laba boqol iyo laba iyo labaatan reer adinoqaamna lix boqol iyo lix iyo lixdan reer bigweyna laba kun iyo lix iyo konton reer caadiina afar boqol iyo afar iyo konton reer aateer oo ahaa reer xisqiyahna siddeed iyo sagaashan reer baysayna saddex boqol iyo saddex iyo labaatan reer yoorahna boqol iyo laba iyo toban reer hashuumna laba boqol iyo saddex iyo labaatan reer gibaarna shan iyo sagaashan reer beytelaxamna boqol iyo saddex iyo labaatan reer netafaahna lix iyo konton reer canaatoodna boqol iyo siddeed iyo labaatan reer casmaweedna laba iyo afartan reer qiryad cariim iyo reer kafiirah iyo reer bi'iroodna toddoba boqol iyo saddex iyo afartan reer raamah iyo reer gebacna lix boqol iyo kow iyo labaatan reer migmaashsna boqol iyo laba iyo labaatan reer beytel iyo reer aciina laba boqol iyo saddex iyo labaatan reer naboona laba iyo konton reer magbiishna boqol iyo lix iyo konton reer calaamtii kalena kun iyo laba boqol iyo afar iyo konton reer haariimna saddex boqol iyo labaatan reer lood iyo reer xaadid iyo reer anoona toddoba boqol iyo shan iyo labaatan reer yaraxoona saddex boqol iyo shan iyo afartan reer sacaanahna saddex kun iyo lix boqol iyo soddon oo wadaadadiina waxay ahaayeen reer yadacya oo ahaa reer yashuuca oo ahaa sagaal boqol iyo saddex iyo toddobaatan reer imeerna kun iyo laba iyo konton reer fashxuurna kun iyo laba boqol iyo toddoba iyo afartan reer hariimna kun iyo toddoba iyo toban kuwii reer laawina waxay ahaayeen reer yashuuca iyo reer kadmi'eel oo reer hodowyaah ka soo farcamay oo ahaa afar iyo toddobaatan oo nimankii gabyaaga ahaa oo reer aasaaf ahaana waxay ahaayeen boqol iyo siddeed iyo labaatan oo kuwii irdaha dhowri jiray oo ahaa reer shaluum iyo reer ateer iyo reer talmoon iyo reer acquub iyo reer xatiitaa iyo reer shobaay kulligood waxay isku ahaayeen boqol iyo sagaal iyo soddon oo reer natiniimna waxay ahaayeen reer siixaa iyo reer xasuufa iyo reer tabacood iyo reer keyros iyo reer sicahaa iyo reer faadoon iyo reer lebana iyo reer xagaabah iyo reer caqub iyo reer xagaab iyo reer shalmay iyo reer xanaan iyo reer gideel iyo reer gaxar iyo reer re'aayaah iyo reer rasiin iyo reer neqodaa iyo reer gasaam iyo reer cusa iyo reer faseeax iyo reer beesey iyo reer asnah iyo reer macuniim iyo reer nafuusiim iyo reer baqbuuq iyo reer xaquufa iyo reer xarxuur iyo reer basluud iyo reer maxidaa iyo reer xarsha iyo reer barqoos iyo reer siseera iyo reer tamax iyo reer nasiyax iyo reer xatiifa oo ilmihii addoommadii sulaymaanna waxay ahaayeen reer sotay iyo reer xasofered iyo reer faruuda iyo reer yacalaa iyo reer darqoon iyo reer gideel iyo reer shafadiyah iyo reer xatiil iyo reer fokereed xasebaayiim iyo reer aami reer natiniim oo dhan iyo ilmihii addoommadii sulaymaan waxay isku ahaayeen saddex boqol iyo laba iyo sagaashan oo kuwaanuna waxay ahaayeen kuwii ka tegey teelmelex iyo teelxarshaa iyo karoob iyo aadaan iyo imeer laakiinse iyagu ma ay sheegi karin qabiilkoodii iyo jilibkoodii iyo inay reer binu israa'iil ahaayeen iyo in kale toona oo reer dalaayah iyo reer toobiyah iyo reer naqoodaa waxay isku ahaayeen lix boqol iyo laba-iyo konton oo kuwii wadaaddada ahaa waxay ahaayeen reer xabayaah iyo reer xaqoos iyo reer barsiiley oo naa ka guursaday gabdhaha barsiiley oo ahaa reer gelicaad oo iyaga lagu magacaabay kuwaanu magacyadoodii waxay ka doondooneen buuggii abtiriska laakiinse lagama helin sidaas aawadeed wadaadnimadii waa laga saaray sidii iyagoo nijaas ah oo talihii baa iyagii ku amray inayan waxyaalaha quduuska ah wax ka cunin jeer wadaad uriim iyo tumiim leh kaco oo ururka oo dhamm wuxuu giddigiis isku ahaa laba iyo afartan kun iyo saddex boqol iyo lixdan oo intaas waxaa gooni ka ahaa raggii addoommadooda ahaa iyo naagihii addoommadooda ahaa oo iyana waxay ahaayeen toddoba kun iyo saddex boqol iyo toddoba iyo soddon oo waxay lahaayeen laba boqol oo ah rag iyo naago gabiya fardahoodu waxay ahaayeen toddoba boqol iyo lix iyo soddon baqlahooduna laba boqol iyo shan iyo afartan geelooduna afar boqol iyo shan iyo soddon dameerahooduna lix kun iyo toddoba boqol iyo labaatan oo qaar ah madaxdii qabiilooyinka ayaa markay yimaadeen gurigii rabbiga oo yeruusaalem ku yaal ikhtiyaarkood wax ugu bixiyey in gurigii rabbiga meeshiisii laga dhiso iyagu intay awoodeen ayay qasnadii shuqulka siiyeen kow iyo lixdan kun oo dirham oo dahab ah iyo shan kun oo miinal oo lacag ah iyo boqol khamiis oo ah dhar wadaaddood sidaas daraaddeed wadaaddadii iyo kuwii reer laawi iyo dadkii qaarkiis iyo nimankii gabyaaga ahaa iyo iridhowrayadii iyo reer natiiniimba waxay degeen magaalooyinkoodii oo reer binu israa'iil oo dhammuna waxay degeen magaalooyinkoodii cisraa cutubka saddexaad oo markii bishii toddobaad la gaaray oo ay reer binu israa'iil iska degganaayeen magaalooyinkoodii ayaa dadkii oo dhammu ugu soo wada urureen yerusalem sidii nin keliya markaasaa waxaa istaagay yeshuuca oo ahaa inayo saadaaq iyo walaalihiisii wadaaddada ahaa iyo sarebaabel oo ahaa ina salaatii'eel iyo walaalihiis oo waxay dhiseen meeshii allabariga ilaaha reer binu israa'iil inay ku dul bixiyeen qurbaanno la gubo sida ay ugu qoran tahay sharcigii muuse oo ahaa ninka ilaah oo meeshii allabariga waxay saareen saldhiggeedii waayo iyagu waxay ka cabsanayeen dadkii dalalka degganaa oo waxay rabbiga ugu dul bixiyeen qurbaanno la gubo oo ahaa kuwii subaxnimada iyo kuwii habeennimada oo iiddii taambuugyadana waxay u iideen sidii ay u qornayd oo maalin kastana waxay tiro ku bixinayeen qurbaannada la gubo sidii amarku ahaa iyo intii maalin kasta layska doonayey dabadeedna qurbaankii joogtada ahaa iyo kuwii bilaha cusub iyo eedihii rabbiga oo quduuska ahaa iyo kii qof walba rabbiga ikhtiyaarkiisa ugu bixiyey oo maalintii koowaad oo bishii toddobaad ayay bilaabeen inay rabbiga u bixiyaan qurbaanno la gubo laakiinse macbudka aas-aaskiisii weli lama dhigin oo waxay wastaadyadii iyo nijaaradii siiyeen lacag oo kuwii reer sidoon iyo kuwii reer turoosna waxay siiyeen cunto iyo cabniin iyo saliid si ay geedaha kadarka la yidhaahdo lubnaan uga keenaan oo ay badda u soo marsiiyaan ilaa yaafaa sidii uu kuuros oo ahaa boqorkii fariis ugu oggolaaday haddaba markay yimaadeen guriga ilaah oo yerusalem ku yaal sannaddii labaad bisheedii labaad ayay sarubabel oo ahaa ina salaatii'eel iyo yeshuuca oo ahaa inayo saadaaq shuqulkii bilaabeen iyaga iyo intii kale oo ahayd wadaaddadii walaalahood ahaa iyo kuwii reer laawi iyo kulli intii maxaabiista ka soo baxday oo yerusalem timid oo kuwii reer laawi intii labaatan sannadood jirtay ama ka sii weyn ayay u doorteen inay shuqulkii guriga rabbiga u sarreeyaan markaasaa waxaa dhammaan istaagay yeshuuca iyo wiilashiisii iyo walaalihiis iyo kadmi'eel iyo wiilashiisii oo ahaa reer yahuudaah inay u sarreeyaan shaqaalaha ku jira guriga rabbiga iyo weliba wiilashii xenaadaad iyo wiilashoodii iyo walaalahood oo ahaa reer laawi oo kuwii gurigii dhisayey markay aas-aaskii macbudka rabbiga dhigeen waxaa istaagay wadaaddadii iyagoo dharkoodii xidhan oo turumbooyin wata iyo kuwii reer laawi oo ahaa ilmo aasaaf oo haystay suxuun laysku garaaco inay rabbiga ammaanaan sidii uu ahaa amarkii daa'uud oo ahaa boqorkii reer binu israa'iil oo markaasay darandoori u gabyeen iyagoo rabbiga ammaanaya oo u mahadnaqaya oo leh isagu wuu wanaagsan yahay reer binu israa'iilna weligiisba wuu u naxariistaa oo markay rabbiga ammaaneen ayaa dadkii oo dhammu dhawaaq weyn ku dhawaaqay maxaa yeelay waxaa la dhigay aas-aaskii gurigii rabbiga oo wadaaddadii badidood iyo kuwii reer laawi iyo madaxdii qabiilooyinka oo ahaa odayaashii arkay gurigii hore ayaa aad u ooyey markay arkeen gurigan aas-aaskiisii oo hortooda lagu dhigay oo kuwo badanuna farxad bay la qayliyeen oo sidaas daraaddeed dadkii wuu kala sooci kari waayey dhawaaqii farxadda iyo qayladii oohinta oo buuqiina waxaa laga maqlay meel fog cisraa cutubka afaraad haddaba cadaawayaashii reer yahuudah iyo reer benyamiin markay maqleen inay kuwii maxaabiistii ahaan jiray macbud u dhisayeen rabbiga ah ilaaha reer binu israa'iil ayay u soo dhowaadeen zerubbabel iyo madaxdii qabiilooyinka oo waxay ku yidhaahdeen annana aan idinla dhisno waayo ilaahiinna waan u doonnaa sidii noo kale oo isaga allabari baan u bixin jirnay tan iyo waagii oo ceesar xadoon oo boqorkii ashuur ahaa halkanna keenay laakiinse zerubbabel iyo yashuuca iyo madaxdii qabiilooyinka reer israa'iil intoodii kaleba waxay ku yidhaahdeen idinka waxba idinkama gelin inaad ilaaha yaga guri noola dhistaan laakiinse annagaa dhammaantayo guri u dhisayna rabbiga ah ilaaha reer binu israa'iil sidii uu boqor kuuros oo ahaa boqorkii faris nagu amray markaasaa dadkii dalka degganaa waxay daaliyeen gacmihii dadkii reer yahuuda oo waxdhisidiina way ka cabsiiyeen oo waxay u soo kiraysteen taliyayaal si ay qasdigoodii uga xumeeyaan kuuras oo ahaa boqorkii faris wakhtigiisii oo dhan iyo tan iyo xataa dowladnimadii dariyus oo ahaa boqorkii faris oo waagii ahashwerus boqortooyada qabsaday markii dowladnimadiisu bilaabatay ayay ashsako ka soo qoreen dadkii degganaa yahuudaha iyo yerusalem oo wakhtigii artaxshasta ayaa bishlam mitradaad taabeel iyo saaxiibbadiisii kale arji u soo qoray artaxshasta oo ahaa boqorkii faris oo warqadda farteedu waxay ahayd tan suuriya waxaana lagu micneeyey afka suuriya taliyihii rexuum ahaa iyo karraanigii shimshaay ahaa ayaa sidan warqad yerusalemka gees ah ugu soo qoray boqor artaxshasta markaasaa waxaa qoray taliyihii rexuum ahaa iyo karraanigii shimsheey ahaa iyo saaxiibbadoodii kale oo ahaa reer dinaaye iyo reer afarsadkaaye iyo reer tarfilaaye iyo reer afarsaaye iyo reer arkawaaye iyo reer babulon iyo reer shuushankaaye iyo reer dehaaye iyo reer ceelaam iyo qurumaha intoodii kale oo boqorkii weynaa oo gobta ahaa asnaafer u soo gudbiyey oo dejiyey magaalada samaariya iyo dalka intiisa kaleoo webiga ka shishaysa iyo wixii la mid ah kan waa naqalkii warqaddii ay boqor artaxshaasta u direen dadka webiga ka shisheeya oo addoommadaada ahu waxay leeyihiin boqorow bal ogow in yahuuddii kaa soo kacday ay yerusalem noogu yimaadeen oo ay dhisayaan magaaladii caasiga ahayd oo xumayd oo derbiyadii way dhammeeyeen aas-aaskiina way hagaajiyeen haddaba boqorow bal ogow in haddii magaaladan la dhiso oo derbiyadeeda la dhammeeyo ayan iyagu markaas bixin doonin gabarro canshuur amase baad ugu dambaystana boqoradday waxyeeli doontaa haddaba annagu waxaannu cunnaa cusbada hoygaaga boqorow oo naguma habboona inaannu aragno adigoo lagu ciso jebiyey oo sidaas daraaddeed ayaan kuugu soo cidirnay oo kuu ogeysiinay boqorow si loo baaro buugaggii taariikhda oo awoyaasha oo sidaasaad buuggaaga taariikhda uga heli doontaa oo u ogaan doontaa in magaaladanu tahay magaalo caasi ah oo ay u waxyeello badan tahay boqoradda iyo gobolladaba iyo in iyada waagii hore fallaagada laga kiciyey oo sababtaas aawadeed baa magaaladan loo dumiyey boqorow waxaannu ku ogeysiinaynaa in haddii magaaladan la dhiso oo derbiyadeeda la dhammeeyo aadan sababtaas aawadeed waxba qayb ku yeelan doonin inta webiga ka shishaysa markaasaa boqorkii wuxuu warqad jawaab ah u soo diray taliyihii raxuum ahaa iyo karraanigii shamshaay ahaa iyo intii kaloo saaxiibbadood ahayd oo samaariya degganaa iyo dadkii kaloo webiga shishadiisa degganaa oo wuxuu yidhi nabad iyo wax la mid ahu korkiinna ha ahaadeen warqaddii aad noo soo dirteen bayaan ayaa hortayda loogu akhriyey oo anna amar baan bixiyey oo buugaggii baa la baaray oo waxaa la helay in magaaladan waagii hore boqorro ku kici jirtay iyo in dhexdeeda lagu caasiyoobi jiray oo lagu fallaagoobi jiray oo weliba yeruusaalem waxaa xukumi jiray boqorro xoog badan oo waxay u talin jireen inta webiga ka shishaysa oo dhan oo gabarro iyo canshuur iyo baadba waa la siin jiray haddaba idinku waxaad amar ku bixisaan in nimankaasu shuqulka joojiyaan iyo inaan magaaladaas la dhisin ilaa aan amar bixiyo oo idinku iska jira inaydnaan xaalkaas daynin waayo bal maxaa khasaare ugu sii kordhaya in waxyeello boqoradda gaaro oo markii boqor artaxshaasta warqaddiisii naqilkeedii lagu hor akhriyey raxuum iyo karnaanigii shimsey ahaa iyo saaxiibbadood haddiiba waxay degdeg ugu tageen yahuuddii yeruusaalem joogtay oo waxay ku joojiyeen qasab iyo xoog oo markaasuu joogsaday shuqulkii guriga ilaah ee yeruusaalem ku yaal oo wuxuu joogsaday ilaa sannaddii labaad oo dowladnimadii dariyuus oo boqorkii faris ahaa esraa cutubka shanaad haddaba nimiyadii ahaa nebi xagaay iyo sakariyaah ina ido ayaa wax u sii sheegay yahuuddii deggeneed yahuudaah iyo yeruusaalem oo magaca ilaaha reer binu israa'iil ayay wax ugu sii sheegeen markaasaa waxaa kacay sarubaabel oo ahaa ina salaatii'eel iyo yeshuuca oo ahaa ina yosodaaq oo waxay bilaabeen inay dhisaan gurigii ilaah oo ku yaal yeruusaalem oo waxaa iyaga la jiray oo caawinayay nebiyadii ilaah oo isla markaasba waxaa u yimid tatiney oo ahaa taliyihii dalka webiga ka shisheeya iyo shetar bosnai iyo saaxiibbadeed oo waxay ku yidhaahdeen war yaa amar idin siiyey inaad gurigan dhistaan iyo inaad derbigan dhammaysaan markaasaannu sidaan kula hadalnay oo ku nidhi nimanka dhismahan dhisaya magacyadooda maxaa la yidhaahdaa laakiinse doqowdii yahuudda waxaa isha ku hayay ilaahooda oo iyana shuqulkii ma ay joojin ilaa xaalku soo gaaro dariyuus oo warqad jawaab ah ee taas ku saabsan loo soo celiyo tan waa naqilkii warqaddii tatiney oo ahaa taliyihii dalka webiga ka shisheeya iyo shetar bosnai iyo saaxiibbadiis oo ahaa reer afarsakaaye oo webiga shishadiisa joogay ay u soo direen boqorkii dariyuus warqad bay u direen oo waxaa ku qornaa wax sidaan ah boqor dariyuusow nabadi korkaaga ha ahaato boqorow bal ogow inaan u tagnay gobolka yahuudaah oo soo aragnay gurigii ilaaha weyn oo dhagaxyo waaweyn lagu dhisay oo derbiyadiisana alwaax la dhex geliyey oo shuqulkaasuna dadaal buu ku socdaa oo gacmahooduu ku liibaanaa oo waxaannu doqowdaas weyddiinnay oo ku nidhi yaa idin siiyey amar aad gurigan ku dhistaan oo aad derbigan ku dhammaysaan oo haddana waxaannu kaloo weyddiinnay magacyadoodii si aan kuu ogeysiinno iyo si aan kuugu soo qorno nimanka madaxdooda ah magacyadooda oo iyana sidaanay jawaab noogu soo celiyeen oo yidhaahdeen waxaannu nahay addoommadii ilaaha samada iyo dhulka oo waxaannu dhisaynaa gurigan oo sannado badan oo hore la dhisay oo boqor weyn oo reer binu israa'iil ahu uu dhisay oo dhammeeyey laakiinse awowayaashayadii waxay ka xanaajiyeen ilaaha samada oo taas daraaddeed ayuu ugu riday gacantii nebukadnesar oo ahaa boqorkii baabilon kii reer kaldayiin oo gurigan dumiyey oo dadkiina baabilon u kaxaystay laakiinse kuros oo ahaa boqorkii baabilon sannaddiisii koowaad ayaa boqor kuros bixiyey amar lagu dhiso gurigan ilaah oo weliba weelashii dahabka iyo lacagta ahaa ee gurigii ilaah oo uu nebukadnesar ka qaaday macbudkii yeruusaalem ku yiil oo uu geeyey macbudkii baabilon kuwaas boqor kuros wuu ka soo bixiyey macbudkii baabilon oo waxaa loo soo dhiibay mid magaciisa la odhan jiray sheeshashbasar oo uu isagu taliyo ka dhigay oo wuxuu isagii ku yidhi tag oo weelashan qaad oo waxaad gelisaa macbudka yeruusaalem ku yaal oo gurigii ilaahna ha laga dhiso meeshiisii markaasaa sheeshbasarkii yimid oo wuxuu dhigay aas-aaskii guriga ilaah oo yeruusaalem ku yaal oo tan iyo waagaas waa la dhisayey laakiinse weli lama dhammaystirin haddaba sidaas daraaddeed haddii ay kula wanaagsan tahay boqorow bal ha la baaro gurigaaga khasnadda ah oo baabilon ku yaal bal inay saas tahay in boqor kuros amar ku bixiyey in la dhisa gurigan ilaah oo yerusalem ku yaal oo noo soo dir wixii aad xaalkan ka damacsan tahay cisraa cutubka lixaad markaasaa boqor dariyus amar bixiyey oo waa la baaray gurigii buugagga taariikhda oo khasnadaha la dhigi jiray ee baabilon ku dhex yiil markaasaa magaalada axmedtaa la yidhaahdo oo ku tiil gobolka maadi ayaa hoygii boqorka laga helay qorniin duuduuban oo waxaa xusuus ugu qornaa wax sidaan ah sannaddii koowaad oo boqor kuros ayaa boqor kuros bixiyey amar ku saabsan guriga ilaah oo yerusalem ku yaal oo wuxuu yidhi guriga ha la dhiso kaasoo ah meeshii allabaryo lagu bixiyo oo aas-aaskiisana si adag ha loo dhigo oo sarajooggiisu ha ahaado lixdan dhudhun ballaarkiisuna lixdan dhudhun oo ha lagu dhiso saddex saf oo dhagaxyo waaweyn ah iyo saf alwaax cusub ah qarashkiisana ha laga bixiyo guriga boqorka oo weliba weelashii guriga ilaah oo ahaa dahabka iyo lacagta oo nebukadnesar uu ka soo qaaday macbudka yerusalem ku yaal oo uu keenay baabilon ha la celiyo oo mar dambe ha la geeyo macbudka yerusalem ku yaal mid kastaba meeshiisii ha la dhigo oo waxaad gelisaa guriga ilaah haddaba sidaas daraaddeed tatinai oo ah taliyaha dalka webiga ka shisheeye iyo sheetar bosnai iyo saaxiibbadiinna reer afarsakaaye oo webiga shishadiisa joogow idinku halkaas iskaga fogaada oo gurigan ilaah shuqulkiisa faraha ka qaada oo taliyaha yahuudda iyo odayaasha yahuuddu gurigan ilaah meeshiisii ha ka dhiseen oo weliba waxaan amar ku bixiyey wixii aad u samayn lahaydeen odayaashan yahuudda oo dhisaya gurigan ilaah waa in alaabta boqorka iyo xataa gabbarrada laga qaado inta webiga ka shishaysa nimankan qarash loo siiyo iyadoo aad loogu dadaalayo si aan iyaga loo hor joogsan innaba oo wax allaa wixii ay u baahan yihiin oo ay wadaaddada yerusalem jooga idin weyddiistaan oo ah dibi yaryar iyo wanan iyo baraar oo ay ilaaha samada qurbaanna la gubo ugu bixiyaan iyo sarreen iyo cusbo iyo kamri iyo saliidba ha la siiyo maalin kasta oo yaan laga baajin inay iyagu ilaaha samada u bixiyaan allabaryo caraf udgoon oo ay u duceeyaan boqorka naftiisa iyo tan wiilashiisaba oo weliba waxaan kaloo amar ku bixiyey in ku alla kii eraygan beddela gurigiisa loox weyn laga bixiyo oo inta la qotomiyo isaga lagu deldelo oo gurigiisana taas aawadeed ha laga dhigo taallo digo ah oo ilaahay magaciisa halkaas dejiyey ha afgembiyo boqoraddii iyo dadkii gacantooda u soo fidiya inay amarkaas beddelaan si ay u dumiyaan gurigaas ilaah oo yerusalem ku yaal anigoo daariyuus ah amar baan bixiyey ee haddaba dadaal ha loo sameeyo wixii boqor daariyus u soo diray aawadiis ayay tetanai oo ahaa taliyihii dalka webiga ka shisheeya iyo shetar bosnai iyo saaxiibbadoodba dadaal ku wada sameeyeen oo duqowdii yahuudduna waxay wax ku dhiseen oo ku liibaaneen wax sii sheegiddii nebi xagaay iyo sakariyah oo ahaa ina ido oo iyagu macbudkii way dhiseen oo dhammeeyeen sidii uu ahaa amarkii ilaaha reer binu israa'iil iyo sidii uu ahaa amarkii kuros iyo dariyus iyo artaxshasta oo ahaa boqorkii faris oo gurigaas dhismihiisii waxaa la dhammeeyey sannaddii lixaad oo dowladnimadii boqor dariyus bishii aadaar maalinteedii saddexaad oo reer binu israa'iil iyo wadaaddadii iyo reer laawi iyo dadkii maxaabiista ka soo noqday intoodii kaleba gurigan ilaah gaar bay uga dhigeen iyagoo faraxsan oo markay gurigan ilaah gaar uga dhigayeen waxay u bixiyeen boqol dibi iyo laba boqol oo wan iyo afar boqol oo baraar ah oo qurbaan dembina waxaa reer binu israa'iil oo dhan ugu bixiyeen laba iyo toban orgi intii ay ahaayeen tirada qabiilooyinkii reer binu israa'iil oo sida kitaabkii muuse ku qoran waxay wadaaddadii u qaybiyeen qaybahoodii kuwii reer laawina jagooyinkoodii adeegidda ilaah oo yerusalem laga adeegayo aawadeed oo bishii koowaad maalinteedii afar iyo tobnaad ayaa dadkii maxaabiisnimada ka soo noqday waxay dhowreen iiddii kormaridda waayo wadaaddadii iyo kuwii reer laawi way iswada daahirsheen dhammaantood oo geddigood daahir bay ahaayeen markaasay neefkii kormaridda u bireeyeen dadkii maxaabiisnimada ka soo noqday oo dhan iyo wadaaddadii walaalahood ahaa iyo naftoodiiba oo waxaa cunay reer binu israa'iil oo maxaabiisnimada ka soo noqday iyo in alle intii naftooda gooni uga soocday nijaastii dadkii dalka degganaa inay doondoonaan rabbiga ah ilaaha reer binu israa'iil oo waxay toddoba maalmood farxad ku dhowreen iiddii kibista aan qamiirka lahayn waayo rabbigu aad buu uga farxiyey oo wuxuu iyaga u soo jeediyey qalbigii boqorkii ashuur inuu gacmahooda xoogeeyo intay ka shaqaynayeen gurigii ilaah kaasoo ah ilaah reer binu israa'iil cisraa cutubka toddobaad haddaba waxyaalahaas dabadeed intii artaxshasta oo boqorkii faris ahaa dowladnimada haystay ayaa baabilon waxaa ka soo kacay cisraa ina sareeyaah oo ahaa ina casaryaah ina xilqiyaah ina shaluum ina saadoq ina axituub ina amaryaah ina casaryaah ina merayood ina saxaryaah ina cusii ina buqi ina abishuuca ina finexaas ina elecaasar ina haaruun kii ahaa wadaadka sare oo cisrahaan ayaa ka tegey baabilon oo wuxuu ahaa karaani aad u yaqaan sharcigii muuse uu rabbiga ah ilaah reer binu israa'iil siiyey oo boqorkuna wuxuu siiyey wixii uu weyddiistay oo dhan sidii ay gacantii rabbiga ilaahiis ahu u saarnayd oo sannaddii toddobaad oo dowladnimadii boqor artaxshasta waxaa yeruusalaam tegey qaar ah reer binu israa'iil iyo wadaaddada iyo reer laawi iyo nimankii gabyaaga ahaa iyo iridowrayadii iyo reer natiiniim oo wuxuu yeruusalaam yimid boqorka sannaddiisii toddobaad bisheedii shannaad baabilon ayuu ka soo baxay bishii koowaad maalinteedii koowaad oo wuxuu yeruusalaam yimid bishii shannaad maalinteedii koowaad sidii ay gacantii ilaahiisa oo wanaagsaneed u saarneed waayo cisraa wuxuu qalbigiisa u diyaariyey inuu doondoono oo sameeyo rabbiga sharcigiisa iyo inuu reer binu israa'iil baro qaynuunno iyo xukumo haddaba kanu waa naqilkii warqaddii uu boqor artax shaasta siiyey cisraa oo ahaa wadaadkii iyo karaanigii kaasoo ahaa karaanigii erayadii amarada rabbiga iyo qaynuunnadiisii uu reer binu israa'iil siiyey anigoo ah artaxshaasta boqorkii boqorrada waxaan u qorayaa wadaadkii cisraa oo ah karaanigii sharciga ilaaha samada ee kaamil ah iyo wax la mid ah waxaan amar ku bixinayaa in dadka reer binu israa'iil iyo wadaaddadooda iyo reer laawi inta boqortooyadayda ku jirta ee ikhtiyaarkooda u doonaya inay yeruusalaam tagaan ay dhammaan ku raacaan waxaan kuu soo diray boqorkii iyo toddobadiisii la taliye inaad soo warsatid yahuudaha iyo yeruusalaam sida waafaqsan sharciga ilaahaaga oo gacantaada ku jira iyo inaad qaadid lacagta iyo dahabka ay boqorka iyo la taliyayaashiisu ikhtiyaarkooda ugu bixiyeen ilaaha reer binu israa'iil oo rugtiisu tahay yeruusalaam iyo kulli lacagta iyo dahabka aad ka heli doonto gobolka baabilon oo dhan iyo qurbaanka dadku ikhtiyaarka u bixiyo iyo kan wadaaddadu ay ikhtiyaarkooda ugu bixiyaan guriga ilaahooda oo yeruusalaam ku yaal aawadiis haddaba sidaas daraaddeed waa inaad aad ugu dadaashaa inaad lacagtan ku iibiso dibi iyo wanan iyo baraar iyo qurbaannadooda haruurka ah iyo qurbaannadooda cabniinka ah oo aad ku dul bixisaa meesha allabariga ee guriga ilaahaaga oo yeruusalaam ku yaal oo lacagta iyo dahabka intooda kale ku sameeya wax alla wixii adiga iyo walaalaha idinla wanaagsan oo sida ilaahiin doonayo ah oo weelasha lagugu dhiibay in lagu qabto adeegidda guriga ilaahaaga waxaad horgaysaa ilaaha yeruusalaam oo wax alla wixii kaloo loogu baahan yahay guriga ilaahaaga aawadiis ee kugu habboon inaad bixiso ka bixi boqorka gurigiisa qasnadda ah oo weliba anigoo ah boqor artaxshaasta waxaan amar ku siinayaa qasnajiyada webiga shishadiisa jooga oo dhan in dadaal lagu sameeyo wax alla wixii uu idin weyddiisto wadaadka cesraa oo ah karaaniga sharciga ilaaha samada intii ku siman boqol talanti oo lacag ah iyo boqol kor oo sarreen ah iyo boqol bed oo kamri ah iyo boqol bed oo saliid ah iyo cusbo aan la xisaabin intay tahay haddaba wax alla wixii ilaaha samadu uu amro saas dadaal ha loogu sameeyo guriga ilaaha samada aawadiis waayo bal maxay caro ugu dhacaysaa boqortooyada boqorka iyo wiilashiisa oo weliba waxaannu ku ogeysiinaynaa inaanay xalaal ahaan doonin in gabarro canshuur amase baad toona la saaro wadaaddada iyo kuwa reer laawi iyo nimanka gabyaaga ah iyo iridowryada iyo reer natiiniim iyo addoommada gurigan ilaah midkoodna oo adigoo cesraa ahu xigmadda ilaahaagu ku siiyey ku dooro xaakinno iyo qaadiyo u garsoora dadka webiga ka shisheeya oo dhan in alle inta taqaan sharciyada ilaahaaga oo kii aan aqoonna bara oo ku alle kii aan addeecin sharciga ilaahaaga iyo sharciga boqorka xukun ha lagu soo dejiyo iyadoo aad loogu dadaalayo hadday tahay in la dilo ama in la masaafiriyo ama in xoolihiisa lagala wareego amase in la xidho waxaa ammaan leh rabbiga ah ilaaha awoowayaashayo oo boqorka qalbigiisa geliya wax sidaanoo kale ah inuu ku qurxiyo guriga rabbiga oo yerusalem ku yaal oo naxariis iga siiyey boqorkii iyo la taliyayaashiisa iyo amiiradiisa xoogga badan oo hortooda oo dhan oo waxaan u xoogaystay sidii gacanta rabbiga ilaahayga ahu ii saarnayd markaasaan reer binu israa'iil ka dhex urursaday rag madax ah inay raacaan cisraa cutubka siddeedaad haddaba madaxdii qabiilooyinka waa kuwan oo kan waa abtirkii kuwii baabilon iga raacay waagii boqor artaxshasta dawladnimada haystay wiilashii faneexaas waxaa ka socday gershoom wiilashii itamaarna danyeel wiilashii daa'uudna xatuush oo reer shakaayah ka ahaa wiilashii farcooshna sakariyah oo waxaa isaga la abtirsaday boqol iyo konton nin wiilashii faxad mo'aabna waxaa ka socday elihoceney oo ahaa ina saxariyah oo waxaa isaga la jira laba boqol oo nin wiilashii shakanyaahna waxaa ka socday ina yaxasi'eel oo waxaa isaga la jiray saddex boqol oo nin wiilashii caadiina waxaa ka socday ceebed oo ahaa ina yonatan oo waxaa isaga la jira konton nin wiilashii ceelaamna waxaa ka socday yashacyaa oo ahaa ina catalyaah oo waxaa isaga la jiray toddobaatan nin wiilashii shafadyaahna waxaa ka socday sabaadyaah oo ahaa ina mika'eel oo isaga waxaa la jiray siddeetan nin wiilashii yo'aabna waxaa ka socday cobadyaah oo ahaa ina yaxi'eel oo waxaa isaga la jira laba boqol iyo siddeed iyo toban nin wiilashii shalomiidna waxaa ka socday ina yoosifyaah oo waxaa isaga la jira boqol iyo lixdan nin wiilashii bebayna waxaa ka socday sakariyah oo ahaa ina bebay oo waxaa isaga la jiray siddeed iyo labaatan nin wiilashii casgaadna waxaa ka socday yooxanaan oo ahaa ina haqaataan oo waxaa isaga la jira boqol iyo toban nin wiilashii adoniqaam oo ugu wada dambeeyeyna waxaa ka socday saddex nin oo waa kuwan saddexdoodii magac elifeled iyo yacu'eel iyo shamacyaah oo waxaa iyaga la jiray lixdan nin wiilashii bigweyna waxaa ka socday cuutaay iyo sabuud oo waxaa iyaga la jiray toddobaatan nin oo iyaga waxaan ku soo wada ururiyey webiga u socda xagga ahaawaa oo halkaasaannu deganayn saddex maalmood markaasaan dadkii iyo wadaaddadii u fiirsaday oo halkaasna kama aan helin mid reer laawi ah oo markaasaannu cid diray eliceesar iyo ari'eel iyo shamacyaah iyo elnatan iyo yaariib iyo elnatan iyo natan iyo sakariyah iyo meshulaam oo wada ah rag madax ah iyo weliba yoyaariib iyo elnatan oo iyana ahaa macallimiin oo waxaan iyagii u diray ido oo madax ka ahaa meesha kasifiya la yidhaahdo oo waxaan iyagii u sheegay wixii ay ku odhan lahaayeen idoo iyo walaalihiis oo reer nataniim ah oo jooga meesha la yidhaahdo kaasifiya inay noo keenaan madiidinno ka dhex adeega guriga ilaahayaga oo sidii ay gacanta wanaagsan oo ilaahayagu noo saarnayd waxay noo keeneen nin waxgarad ah oo ah reer maxlii oo ka ah reer laawi oo ka sii ah reer binu israa'iil iyo shareebyaah iyo wiilashiisii iyo walaalihiis oo siddeed iyo toban isku ahaa iyo xashaabyaah iyo yashacyaah oo ahaa reer maraari iyo walaalihiis iyo wiilashoodii oo labaatan isku ahaa iyo reer natiniim oo ay daa'uud iyo amiiradiisii u dhiibeen adeegiddii reer laawi oo laba boqol iyo labaatan ahaa oo dhammaantoodna ninba magiciisii baa lagu yeedhi jiray oo markaasaan intii aanu joognay webi ahaa waa halkaas kaga dhawaaqay in la soomo inaannu isku hoosaysiinno ilaahayaga hortiisa inaannu ka barinno jid toosan oo annaga iyo dhallaankayaga iyo xoolahayaga oo dhammuba aannu marno waayo waxaan ka xishooday inaan boqorka weyddiisto koox askar iyo fardooley ah inay naga caawiyaan cadowga jidka noo jooga maxaa yeele boqorka baannu la hadallay oo ku nidhi gacanta ilaahayagu waxay saaran tahay intii isaga doondoonta oo dhan waynu u wanaagsan tahay laakiinse xooggiisa iyo caradiisu waxay ka gees yihiin in alle intii isaga ka tagta oo dhan sidaas daraaddeed waannu soonnay oo waxaannu ka barinnay ilaahayo wax taas ku saabsan wuuna naga aqbalay markaasaan gooni u soocay laba iyo toban nin oo wadaaddada madaxdoodii ah oo waxay ahaayeen shareebyaah iyo xashabyaah iyo toban iyaga la jiray oo walaalahood ah oo waxaan u miisaamay lacagtii iyo dahabkii iyo weelashii ahaa qurbaankii loo bixiyey guriga ilaah oo ay wada bixiyeen boqorkii iyo la taliyayaashiisii iyo amiiradiisii iyo reer binu israa'iilkii halkaas joogay oo dhan waxaan iyaga u miisaamay oo gacanta u geliyey lix boqol iyo konton talanti oo lacag ah iyo weelo lacag ah oo iyana boqol talanti ah iyo boqol talanti oo dahab ah iyo labaatan madiibadood oo dahab ah oo iyana kun dirham ah iyo laba weel oo ah naxaas dhalaalaysa oo sida dahab qaali u ah oo markaasaan ku idhi idinku rabbigaad quduus u tihiin oo weelashiinnuna waa quduus oo lacagta iyo dahabka waa qurbaan ikhtiyaar loogu bixiyey rabbiga ah ilaaha awowayaashiin haddaba idinku dhowra oo xajiya ilaa aad ku kor miisaantaan wadaaddada sare iyo kuwa reer laawi iyo amiirada qolooyinka reer binu israa'iil idinkoo jooga qoladaha guriga ilaah ee yeruusalaam sidaasay wadaaddadii iyo kuwii reer laawi u aqbaleen miisaankii lacagtii iyo dahabkii iyo weelashii inay geeyaan yeruusalaam iyo ilaa guriga ilaahayo markaasaannu webi ahaa waa ka tagnay oo yeruusalaam u ambabaxnay bishii koowaad maalinteedii laba iyo tobnaad oo waxaana saarnayd gacantii ilaahayo wuuna naga samata bixiyey gacantii cadowga iyo kuwii jidka noogu gambanayey oo waxaannu nimid yeruusalaam oo halkaasaannu intii saddex maalmood ah iska joognay oo maalintii afaraad ayaa lacagtii iyo dahabkii iyo weelashii lagu dhex miisaamay gurigii ilaahayo oo waxaa gacanta loo geliyey wadaadkii meromood oo ahaa ina uuriyaa oo waxaa isaga la jiray elecasaar oo ahaa ina faniixaas oo waxaa kaloo iyaga la jiray yosabaad oo ahaa ina yashuuca iyo nucaadyaah oo ahaa ina binwi oo iyana ahaa reer laawi oo alaabtii oo dhan waxay ku wada guddoomeen tiro iyo miisaan oo miisaankii oo dhanna waagaas ayaa la wada qoray oo dadkii maxaabiista ahaan jiray ee masaafuriska ka soo noqday waxay ilaaha reer binu israa'iil allabaryo la gubo ugu bixiyeen laba iyo toban dibi reer binu israa'iil oo dhan aawadiis iyo lix iyo sagaashan wan iyo toddoba iyo toddobaatan baraar ah iyo laba iyo toban orgi oo qurbaan dembi loo bixiyey oo kulli intaas oo dhamm waxay ahaayeen allabaryo la gubo oo rabbiga loo bixiyey oo waxay amarkii boqorka u geeyeen saraakiishii boqorka iyo taliyayaashii webiga ka shisheeyey oo iyana way taageereen dadkii iyo gurigii ilaah cisraa cutubka sagaalaad oo markii waxyaalahaas la sameeyey dabadeed waxaa ii yimid amiiraddii oo igu yidhi dadka reer binu israa'iil iyo wadaaddadii iyo reer laawi gooni isagama ay soocin dadyowgii dalka degganaa ee waxay sameeyaan waxyaalahooda karaahiyada ah ee ay reer kancaan iyo reer xeed iyo reer feris iyo reer yabuus iyo reer camoon iyo reer mo'aab iyo masriyiintii iyo reer amoor sameeyaan waayo iyaga iyo wiilashoodiiba waxay guursadeen gabdhahoodii oo sidaasuu farcankii quduuska ahaa ugu qasmay dadyowgii dalka degganaa oo weliba xadgudubkaas waxaa madax u ahaa amiirada iyo taliyayaasha oo kolkan waxaas maqlay ayaan dharkaygii iyo go'aygii jeexjeexay oo timihii ku yiil madaxayga iyo garkaygana waan iska rifay oo waxaan fadhiistay anigoo wareersan markaasaa waxaa igu soo shiray in alle intii ka cabsan jirtay ereyga ilaaha reer binu israa'iil dadkii maxaabiista ka soo noqday xadgudubkoodii aawadiis oo anna halkaasaan iska fadhiyo tan iyo qurbaankii maqhribka anigoo wareersan oo markii qurbaankii maqhribka la gaaray ayaan ka kacay is-hoosaysiintaydii iyadoo dharkaygii iyo go'aygiiba jeexjeexan yihiin markaasaan jilbajoogsaday oo gacmaha u horsaday rabbiga ilaahayga ah kolkaasaan idhi ilaahayo waan kaa xishoonayaa oo waan kaa yaxyaxayaa inaan wejigayga xaggaaga u soo jeedjo waayo ilaahayow xumaantooyinkayagii ayaa nagu batay oo dembi lahaanshahayagiinna wuxuu kor ugu baxay samooyinka tan iyo waagii awooyaashayo iyo ilaa maantadaan xujo badan baanun lahayn oo xumaantooyinkayagii aawadeed ayaa annaga iyo boqortooyadii iyo wadaaddayadiiba loogu gacan geliyey boqorraddii dalalka degganaa inay seef nala dhacaan oo ay maxaabiis naga dhigtaan oo ayna dhacaan iyo inay na wereeriyaan siday maantadan tahay oo hadda intii wakhti yar ah ayaa rabbiga ilaahayaga ahu raalli naga noqday si qaar nooga haraan oo ay u baxsadaan iyo si uu dhidib noogu siiyo meeshiisa quduuska ah in ilaahayagu indhahayaga iftiimiyo oo uu wakhti yar nagu soo nooleeyo addoommadayada waayo waxaannu nahay dad addoommo ah laakiinse ilaahayagu naguma dayrin addoonnimadayadii ilowse naxariis buu nagu siiyey boqorraddii faris hortooda inuuna nooleeyo aawadeed si aannu u taagno guriga ilaahayo oo aannu u hagaajinno burburkiisii hore iyo inuu derbi naga dhex siiyo yahuuda ah iyo yeruusalaamba haddaba ilaahayagow bal maxaan nidhaahnaa tan dabadeed waayo waxaannu ka tagnay amarradaadii aad noogu soo dhiibtay nebiyadii addoommadaada ahaa oo aad ku tidhi dalka aad inaad hantidaan ugu socotaan waa dal aan nadiif ahayn oo wuxuu ku nijaasoobay dadyowga deggan nijaastooda iyo karaahiyadooda iyo wasaqnimadooda dhammaan ka buuxsanta gees ilaa ka gees haddaba gabdhihiinna wiilashooda ha u guurinnina wiilashiinnana gabdhahooda ha u guurinnina weligiinna ha dooninnina nabaddooda ama barwaaqadooda si aad xoog u yeelataan oo aad u cuntaan dalka wixiisa wanaagsan oo aad carruurtiinnana dhaxal ahaan ugaga tagtaan weligiin oo tanu waxay noogu soo degtay faliimahayagii sharka ahaa aawadood iyo xujadayadii weyneed aawadeed maxaa yeelay ilaahayagiiyow waxaad nagu tacsiirtay wax ka yar intii xumaatooyinkayagu mudnaayeen oo weliba waxaadna siisay dad caynkan ah oo noo hara haddaba waxaas oo dhan dabadeed ma mar kalaannu amarradaada jebinnaa oo aannu la xidhiidhnaa dadyowga karaahiyadan sameeya soo noo cadhoon maysid jeeraadna wada baabi'isid oo aadan innaba naga reebin dad hara iyo mid naga baxsada toona rabbiyow ilaaha reer binu israa'iilow xaq baad tahay waayo waxaannu nahay dad haray oo baxsaday sida ay maantadan tahay bal eeg waxaynu kula hor joognaa xujadayada waayo taas aawadeed ninna hortaada ma istaagi karo cisraa cutubka tobanaad haddaba intii cisraa tukanayey oo uu wax qiranayay isagoo ooyaya oo isku tuuraya guriga ilaaha hortiisa waxaa isagii reer binu israa'iil uga soo ururay shir aad u weyn oo rag iyo dumar iyo carruurba leh waayo dadkii aad bay u ooyeen oo shekaniyah oo ahaa inan yaxii'eel oo ahaa reer ceelaam wuxuu u jawaabay cesraa oo ku yidhi annagu waxaannu ku xadgudubnay ilaahyo oo naago qalaad ayaannu ku guursannay dadyowgii dalka laakiinse reer binu israa'iil weli waxay leeyihiin rajo xaalkan ku saabsan haddaba sidaas daraaddeed aannu ilaahayo axdi la dhiganno inaannu iska erinno naagahaas oo dhan iyo intii ay dhaleenba sidii ay tahay talada sayidkayga iyo taa kuwa ka gedhiira amarka ilaahayo oo sidii sharciga waafaqsan ha loo sameeyo haddaba kac waayo xaalkan adigu ku dul saaran yahay oo annana waannu kula jirnaa si wanaagsan u dhiiranaaw oo samee markaasaa cisraa kacay oo wuxuu wadaaddadii sare iyo reer laawi iyo reer binu israa'iil oo dhan ku wada dhaariyey inay sameeyaan sida ereygaasu leeyahay oo iyana saasay ku wada dhaarteen markaasaa cisraa ka kacay gurigii ilaa hortiisa oo wuxuu galay qolkii yoxanaan oo ahaa ina eliyaashayb oo markuu halkaas yimid waxba kimis ma uu cunin biyana ma uu cabin waayo wuxuu u baroortay xadgudubkii ay sameeyeen dadkii maxaabiisnimada ka soo noqday markaasay ka dhex naadiyeen dalka reer yahuudah iyo yeruusalaam oo ogeysiis gaarsiiyeen dadkii maxaabiisnimada ka soo noqday oo dhan inay dhammaantood yeruusalaam ku soo wada ururaan oo waxay yidhaahdeen ku alle kii aan intii saddex maalmood ah imaan sida ay ku taliyeen amiirada iyo odayaashu maalkiisa oo dhan waa laga xaaraamayn doonaa oo isaga qudhiisana gooni baa looga sooci doonaa ururka dadkii maxaabiisnimada ka soo noqday markaasaa raggii reer yahuudah iyo reer benyamiin oo dhammu intii saddex maalmood ah ku soo wada urureen yeruusalaam oo taasu waxay ahayd bishii sagaalaad maalinteedii labaatanaad kolkaasaa dadkii oo dhammu wuxuu fadhiistay bannaankii guriga ilaa hortiisa ahaa iyagoo gariiraya xaalkan aawadiis iyo roobkii weynaa daraaddiis markaasaa waxaa istaagay wadaadkii cisraa ahaa oo wuxuu dadkii ku yidhi idinku waad xadgudubteen oo waxaad guursateen naago qalaad oo sidaasaad reer binu israa'iil xujada ugu soo kordhiseen haddaba sidaas daraaddeed dembigiinna uqirta rabbiga ah ilaaha awooyaashiin oo sameeya wax isaga ka farxiya oo gooni isaga sooca dadyowga dalka deggan iyo naagaha qalaadba markaasaa ururkii oo dhammu isku mar jawaabeen oo cod dheer ku yidhaahdeen waa inaannu samaynaa sidaad xaalkayaga ka tidhi laakiinse dadku wuu badan yahay oo wakhtigana waxaa jira roob badan oo annana dibadda ma taagnaan karno tanuna ma aha shuqul lagu qaban karo maalin iyo laba toona waayo annagu xaalkan aad baannu ugu xadgudubnay haddaba amiiradayadu ururka oo dhan ha isu taageen oo kulli inta naagaha qalaad guursatay oo magaalooyinka iyaga jooga oo dhammu wakhti la ballamay ha yimaadeen oo iyaga ha soo raaceen magaalo kasta odayaasheeda iyo xaakinnadeedu jeeray carada kulul oo ilaahayo ee xaalkan ku saabsan naga rogmato laakiinse xaalkan waxaa keliya oo hor istaagay yonatan ina casaahel iyo yaxasyaah ina tiqwaah waxaana caawiyey meshulaam iyo shabetey oo ahaa reer laawi oo dadkii maxaabiisnimada ka soo noqdayna saasay yeeleen oo waxaa gooni ahaan loo soocay wadaadkii cisraa ahaa iyo kuwo madax ah oo ka socda qolooyinkoodii oo kulligoodna magacyadooda loogu wada yeedhay oo iyana bishii tobnaad maalinteedii koowaad ayay u fadhiisteen inay xaalkan soo baaraan oo waxay xaalkan ku saabsan raggii naagaha qalaad guursaday oo dhan dhammeeyeen bishii koowaad maalinteedii koowaad oo wiilashii wadaaddada waxaa laga dhex helay kuwo naago qalaad guursaday waxayna ahaayeen wiilashii yashuuca ina yosadaaq iyo walaalihiis oo ahaa macasiyaah iyo eliceser iyo yaariib iyo gedalyaah oo iyana waxay gacantooda ku dhiibeen oo ku ballan qaadeen inay naagahooda eryayaan oo iyagoo xujo leh waxay xujadooda ugu bixiyeen wan idaha laga soo qabtay wiilashii imeerna waxaa laga helay xanaanii iyo sabadyaah wiilashii xaaribna macasiyaah iyo eliyaah iyo shemicyaah iyo yaxi'eel iyo cusiyaah wiilashii fashxuurna eliyocaney iyo macasiyaah iyo ismaaciil iyo netaneel iyo yosabaad iyo elcaasaah oo reer laawina yosabaad iyo shemci iyo khelayaah kaasu waa khalitaa iyo fataxyaah iyo yahuudah iyo eliceser raggii gabyaaga ahaana waxaa laga helay eliyashiib iri dowrayadiina waxaa laga helay shaluum iyo telem iyo uuri oo reer binu israa'iilna waxaa laga helay wiilashii farcoosh oo ahaa ramyaah iyo yesyaah iyo malkiyaah iyo miyaamin iyo elicaser iyo malkiyaah iyo benayaah wiilashii celaamna matanyaah iyo sakariyaah iyo yaxi'eel iyo cabdii iyo yereemood iyo eliyaah wiilashii satuuna eliyoceenay iyo eliyashiib iyo matanyaah iyo yereemood iyo saabaad iyo casiisaa wiilashii bebayna yoxanaan iyo xananiyaah iyo sabay iyo cadlay wiilashii baniina meshulaam iyo maluug iyo cadayaah iyo yaashuub iyo she'aal iyo yereemood wiilashii fahad mo'aabna cadnaa iyo keelaal iyo benayaah iyo macasiyaah iyo matanyaah iyo basaleel iyo benuwi iyo manaseh wiilashii hariimna eliceser iyo yeshiyaah iyo malkiyaah iyo shemacyaah iyo shimcoon benyamiin iyo maluug iyo shemaryaah wiilashii xashuumna matanay iyo matatah iyo saabaad iyo alifeled iyo yeremay iyo manaseh iyo shemcii wiilashii baniina macaday iyo camraam iyo u'eel iyo benayaah iyo beedyaah iyo keluux iyo weynyaah iyo meremood iyo eliyashiib iyo matanyaah iyo matanay iyo yacasay iyo banii iyo benuwi iyo shemcii iyo shalemyaah iyo naataan iyo cadayaah magnadbay iyo shaashay iyo shaaray iyo casareel iyo shalemyaah iyo shamaryaah iyo shaluum iyo amaryaah iyo yuusuf wiilashii nebona iyo ci'eel iyo matidyaah iyo saabaad iyo sabena iyo ido iyo yo'eel iyo benayaah oo kulli intaasoo dhamma waxay wada guursadeen naago qalaad oo qaarkood waxay qabeen naago ay carruur ka dhaleen